Dhallinyaradu waa laf-dhabarta bulsho kasta oo doonaysa inay horumar ku tallaabsato iyadoo ay taasi jirto haya. Haddana inta badan dhallinyarada dalkeena aynan helin garab qabasho dowladeed iyo mid kale taasi oo dhaxal siisa inay qabtaan shaqooyin yaryar oo kala duwan si ay noloshooda u maareeyaan. Magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqaysta xirfadda dhisidda guryaha taasi oo ay ka maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Dooble ee ka shaqeeya dhismaha guryaha oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay shaqada ay qabtaan iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan.
Magacayga waa Cumar Cali Axmed marka nio waxaan ka shaqeynaa dhismaha nolol maalmeedkeenaan ka dhacsanaa aniguna magaalada magaalaan ka dhignaa hadda waxaan joognaa Doobley waxaan rajeynayaa inaan magaala waa aragtay sida ay u dhisan tahay dhismaheeda saa'idka annaga weeye haddana waxaan rajeynayaa inay noqoto laamiye aan u suubino sida dadka rajeynayaan nolol maalmeedkeenna waxaan ka dhacsanaa niyahow dhismahaas niyo muddo ilaa iyo waxaa ku kala jiraa adigu saddex sano barnaamij kale oo aan ka shaqaysano hadda ma hayno laakiin waxaa baranay waxbarashadeenni dhismahan iyo waxbarashada waa aragtay xagda aqoonta iskuulka waa waxba ma jirto nin gaari wadaaba is arkaysaa gaari gacan ku shaqeynoo shahaado wato marka dantaan u qasabtay inaan galno dhismahan nolol maalmeedkeena aan ka dhacsano magacayga waxaa weeyaan maxamed cabdi bashiir oo jooga degmada dhoobley oo shaqaalaha ka mid ah fundiyaasha guryaha dhisa hadda waxaan ku shaqaysanaa xirfadaha waxaan ku shaqeynaa gurya dhiska aad baan ugu mahmay maasha allah alxamdulilah waan waxaan ka shaqeynaynaa guryaha dhismaha dhobley xirfadaha shaqaalaha waxaan kasoo bilownay waxaan kasoo bilownay hoos baan kasoo bilownay kuulini baan kasoo bilownay waxaan kasoo bilownay shameetada qasqaska haddana maasha allah haddana xirfadaan baranay xirfadaha dhobley hadda guryahana u dhisna marka alxamdulilah aad baan ugu mahmay alxamdulilah maasha allah dhismayaasha guryaha ayaa ka mid a meelaha ay fursadaha shaqo ka helaan dhalinyarada soomaaliyeed ee u baahan inay shaqaystaan si ay noloshooda u maareeyaan